Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka socda wejiga labaad ee mashruuca Nagaad kaas oo lagu dhisayo laamiyo cusub oo ay yeelanayso magaalada tan iyo burburkii kadib iyadoona haatan uu meel gebagaba ah marayo wejiga labaad ee mashruuca Nagaad dhowaan ayaa la filayaa in la bilaabo wejiga saddexaad kaas oo lagu dhisayo wadooyin cusub oo markaasi muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka baahi weyn ay u qabaan bulshada magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo ka hadlayay caqabadaha ay kala kulmaan dhismaha wadooyinka bulshada magaalada ayaa waxa uu ka warbixiyey dhibaatooyinka xilliyada dhismaha wadooyinka la bilaabayo bulshada lagala kulmo waxaan rabnaa inaynu asaasno magaalo qurux badan magaalo cagaaran magaalo soomaali ku faanto magaalo reer kismaayood ku faanaan magaalo jubbaland ku faanto magaaladaas marka eh, noocaas markaan samaynayno waxaa dhici karta in caqabad badan ka yimaadaan oo maxay yihiin caqabadaha waxaa ka mid ah mid waddo goostay oo sharciga dhaafay dowladnimada iyo sharciga islaamkuna midna ma ogola in dadka wadooyinka laga goosto wadadii marka ee, la xirto waa la furayaa go-aanka dowladda hoose waaye meel looga leexan mayo waxaa jira xoolo badan oo magaalada dhibaato ku haya boqolkiiba sideetan waa ka saarnay waxaanu ka saarnay geelii waxaanu ka saarnay loodii waxaanu codsanaynaa kuwa ku haray oo xaafadaha xeryaha ku leh in bannaanka magaala looga saaro waa magaalo duur maahan magaalo cusub baan dhisaynaa ciddii amarka aan u hogaansamayna sharci baan ka soo saarnay iyadaanu ku fulin doonaa haddii alla idmo laakiin intii aan la islaba gaarin dadkayga waxaan rajaynaynaa inaynu magaalada wada dhisno oo xoolaha magaalada laga saaro si magaalada loo dhireeyo loo cagaariyo master plan iyo qorshayaal badanna loogu sameeyo waan idinka mahad celinaa dadkii badan oo amarkaas qaatay kuwa yar oo ka dhala adagana waxaan leenahay arrintaas fuliya haddii alla idmo waxaynu samaynay eh, diriirjo waaweyn oo loogu talagalay inay biyuhu maraan waxaa la rabaa in nadaafadooda la ilaaliyo waa ku mahadsan yihiin dadka guryahaas ku leh agdegan way ka shaqeeyeen wayna ilaaliyeen waa ku boorinaynaa inay sii ilaaliyaan mana aqbalayno in eh, waddo dhan oo biyaha loogu talagalay diriirja biyaha loogu inuu qaado in laga dhigo meel qashinka lagu guro